Manhajka Waxbarashada Waxbarashada Markazka Al-Furqaan waxay ka kooban tahay laba qaybood: kow Barashada Hiddaha Barashada Qur'aanka Kariimka iyo Tarbiyada Islaamka Qaybta Hiddaha Manhajka noo degsan qaybta hiddaha waxa uu ka kooban yahay saddex buug: Buugga Horudhaca ah oo ka kooban sideetan iyo afar buug, Buugga koowaad oo ka kooban afartan iyo sideed buug, Buugga labaad oo ka kooban shan iyo afartan buug, isku darkooda waxa ay yihiin boqol todobatan iyo todobo buug. Haddii uu ardaygu si taalantaale ah u qaato, joogteeyana xarunta waxbarashada, fuliyana qaabka uu markasku u dejiyay in loo fuliyo, waxa uu markasku ballan qaadayaa inuu ardaygu hal sano uu kaga gudbi doono akhrin iyo qoraal dhammaystiran, kadibna loo wareejin doono ardayga fasallada xifdinta Qur'aanka iyo tarbiyada Islaamka lagu barto. Si loo gaaro in laga soo saaro arday da'yar, waxbarashadiisuna tayo leedahay, waxay u baahan tahay in si wadajir ah loo wada fuliyo manhajka waxbarasho ee u degsan markazka. Taana waxaa udub dhexaad u ah wada shaqayn dhex marta macallinka, waalidka, iyo ardayga.